adeer waa mahadsan tahay runtii meeshaasi habeen hore abaaro waktigii salaada maqrib iyo ceshaha dhexdooda ayaa nin lagu dilay eriyada sarkuurta ninkaasi nin shacab oo ahaa waxaa laga qaatay gaari isbaasiya runtii gaarigii waxaa lala galay eriyadaas aagaasinka dheer loo yaqaano dabadkeela aagiisa riirtokeysa iyo isbitaalka alxayaat dhexdooda dabcan runtii baarigoob badan baa jiray waxaana uun lagu guulaystay ofirmationa meel maaragtay xaafad dhexdeeda oo aagaasa in gaarigii uu yaallo dabcan waana gaarigii loogu tegay meeshii oo waa lasoo maaragtay gacanta amniga gudaha hadda waana markii un la jeekimayna